safuufta dilka xukunka ah oo ku dhaca laakiin bulshada afgooya boqolkiiba sagaashan iyo shan waxay xukun tagaan waa xarakatu shabaal mujaahidiin jihaadoontaba dhanka degmadaba ha ka jirto waxaa loo maxkamadahooda loo tagaa dacwadahana waxaa loo isgeeya waa xarakada shabaab mujaahidiin marka xarakada shabaab mujaahidiin keliya lama dhihi karo dilalka tooska ay ka dhaca degmada afgooya ayakaa fuliya ayakaana ka dambeeya cid dhihi kartaa haba yaraata ma jirto maxaa yeelay degmadii waxaad moodaa dakliga kasoo gala degmada hoostaga maamulka goboleedka koonfur galbeed ha noqdo ama mid dawlad dhexe ha noqdo in degmada security aysan haysanin yuusuf marka waa ku weydiin doonaa qaadaayo yuusuf marka halkaas waxbaan kaa weydiin doonaa marka waxaad iiga warantay in koox kale al-shabaab ay kasoo hoos dhalatay dabcan waayadan shabeellada hoose meelo ka mid ah koonfurta soomaaliya waxaa la sheegaya inay kusoo xoogeysanayeen isis maleeshiyadooda marka ma ayagaa falkan dilka geysanayo
ururweynaha daacish naftigoodii zaharoy dilal way fuliyaan dilkooda wuxuu kaga duwan yahay dilalka ay xarakatu shabaab jeesaskooda kala gedisan ay u fuliyaan kan daacish waa kala duwanaasha kan daacish waxaad moodaa tus oo itaabsi inuu yahay in qofkii video laga duubo videoga hadduu saamixi waayen in picture image laga qaado xaqiiqdii qofkay rabeen iyo nidaamkii loogu soo diray in uu yahay tasdiiq u saxiix ah ayay kaga duwan yihiin xarakada shabaab almujaahidiin xarakada shabaab almujaahidiin iyo icisna mid ay kusii kala duwan yihiin xarakatu shabaab ma dilaan qof aysan u degin digniin saddex jeer ama taraka saddex jeer ah aysan digniin siinin xarakatu shabaab iyadana ma disho marka kala duwanaansho ayaad umalaynaysaa labada hogaan inuu xoogaa ay ku kala duwan yihiin dhanka dilalkoodii al-shabaabna dilka waxay ku fulisaa qof amar adeeg iyo madax adeeg ku sameeyey ama hala soo dacweysta ama digniin ha siiyaanoo saddex tara jeer markii la moodo qofkaasa saa is dilay laakiinse inta isisa qofkan usoo digtayna weliga ma maqlen laakiin dilalkooda waa dilal qorsheyshan video leh oon ku xasuusan karo dilkii wada abuukar suldaan oo kamid ahaa taliska iyo boolis asluubtii soomaaliyeed oo beeshan ahaa dilkiisana aad aan ugu xasuusta marka waa video itus ay taabsiya ma ahan marka mid laablaab kusoo maraya maaha waa gartay dowladda saldhigyo ciidan ma ku leedahay ciidamo roondo oo socda ma jiraan kuwa haddii ciidamo dheeriya loo baahda deg deg meel usoo gaari karo afgooya ma ka jiraan
zaroy hadda dadkan markii la dilayo waxaa toban talaab ka yar u jiray laba askar ka tirsan ciidamada dawladda soomaaliya ama dowlad goboleedka ha noqdo ama dawladda dhaxa ha noqdo ayaa u jiray toban talaab ka yar xabadaha meesha ka dhacayna waa waa dareemi kartaa laba iyo toban xabadood oo hal ruux oo bisoolad karid in ay tahay xitaa inay sii cararaan maahane xataa badbaadiya idinkana dulsugaad tihiin kuwana waa dilsuga isbadbaadiya xataa waa garan waayeen oo meesha waa dareemi kartaa marka in oo oo kasoo horjeedkii cabdiraxmaan jaamac bare waxaa degan ay leedahay wasaaraddii beeraha ciidamada midooda africa waxaa dawladda imaaraadka ay dhistay saldhigii booliskii hore ee degmada dhammaan waxaa degan ciidamo waxaa taagan cabdibeliyaal dhammaantood xeendaabkay ciiddi ka sara u ka sar maray marka nin ciid nafkaraadii waa dareemi kartaa in awood bulshana uusan soo dhexgeli karin intana dugsigii sare tababartikii dhirta iyo daaqa ciidanaa la dejiyey beertii maxamed cali samatar allah unaxariista wasiirkii hore gaashaandhi gaana madaxweynihii ku-xigeenka dowladdii kacaanka agteeda waxaa degan ciidan taqriiban hadday degmada afgooy ciidan dawladeed iyo mid maamul goboleed iyo boolis iyo military ku sugan laisku dardaro waxay gaarayaan kun iyo abaaf marka awoodoodina ma dhama hogaamada dilalkana inay iska difaacaan weerarada meelaha kale kaga imaanaya inay iska difaacaan marka inay sii baqacradaanna maahan ma ka sugaysid in ay ay ummadda difaacaan naftoodana badbaadiyaan ummadda la noolna ay badbaadiyaan